mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa bulshada degmada balanballe ee gobolka galgaduud kala hadlay horumarinta degmada iyaga oo la wadaagay mashaariicda horumarineed ee laga hirgelin doono degmadaasi oo qaarkood hore loo dhagax dhigay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta maamulka galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel ayaa bulshada kula dardaarmay in ay ka qeyb qaataan horumarinta degmadaasi isaga oo la wadaagay mashaariicda maamul goboleedka galmudug u qorsheysan in ay ka hirgeliyaan degmada balanballe ee gobolka galgaduud
annagu runtii waxaan ku dadaalay galmudug ahaan in degmooyinka kaleeto oo galmudug waxay helaan anaa ka haqrin degmada hadday tahay arrimaha caafimaadka adeegiisa hadday tahay waxbarashadii wixii la helo degmooyinku ay helaan bay caafimaadkiina ka helaan waxbarashadiina waa ka helaan adeegii biyahana waa ka helaan degmadan waad ogtihiinoo xuduudda waxaa ku yaalla dhismo aada u qurux badan oo la infeesgareeyey oo migrationkii ah laantii socdaalka waxay ku taallaa xuduudda oo dhismo qaali ah laga dhisay degmadan airboortkii baa ku yaalla oo muddo hadda aan lagu shaqayn oo mar hore dhammaaday waxyaabahaas waa waxyaabaha la rabo in la shaqogeliyo airboortka in la shaqogeliyo migrationkeena in la shaqogeliyo haddii ala idmo waxyaabihii kale oo galmudug laga sugahayey oo hadday tahay waxbarashada iyo waxyaabihii madaxweynuhu halkaan dhagax dhigay intaba waa ay soo socdaan oo imaanayaan waxaa laga dhagax dhigay biyo waxaa laga dhagax dhigay waxbarasho dhowr iskuul ah intaba intaan ka warhayo waa imaanayaan wixii kaloo haddee sida hadda darhad ceel baa la keenay kuwo kalena waa sii imaan karaan dad badan baa doonahaya muxuu ahaa dalabkaas u maqan yahay oo reer balanballa ah oo iyagu ama iskood u raadinayay ama kambani ahaan u raadinayay ama shirkaan ahaan u raadinayay maanta waxaan isla fadhiisannay golihii deegaanka iyo guddoomiyaha waxaa joogay labayo toban xubnood oo golaha deegaanka ah saacado badan baan fadhinay waa la wada hadlay wixii ay ku kala duwanaayeen baa qolo walba ay sheegeen iyo wixii dhaliila ugu dambayntiina waxaan ku guulaysannay inaannu tanasul isu samayno laysu tanasulo wixii maanta laga bilaabana aan beej cusub aan furno
mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka galmudug oo isugu jira xildhibaano iyo wasiiro iyo qaybo kale oo ka mida bulshada ayaa maalmihii dambe nabadeyn u joogay degmada balanballe ee gobolka galgaduud waxaana maamulka iyo bulshada degmada lala wadaagay qorshaha maamulka galmudug ee ku aadan horumarinta degmada balanballe